uu yaqiin geenayo tawaatur xaddii gaadhayo markaa kii xas saxiixun keliya lagu sifeeyey ee dariiq keliya lahaa ka xasanun saxiixun lagu sifeeye arrintiisu ay tahay xasanun biisnaad saxiixun biisnaadin aakhara ayaa ka xoog badnaanaya sababtuna waa kasradan duruqda ay uga xoog badnaanaysa laakiin haddii kan saxiixun a yidhi isagoo duruq tacduda leeyihi markaa iyada dee miisadi meeshan way kaba baxaysaa bal taas waxaan kaga baxaynaa xadiidka xasanun saxiixun laysraaciyo ishkaalka jira jawaabteed laba jawaaboodna waan haysanaa ictiraadaadkii badnaayee jawaabo hore kuba yimid oo markaa la naqdiyey iyada taasna meeshii halkan ma imanayso waana aymo hore jawaabahoodii buu isu geeyey sheekhu talkhiisiyo u tarkiibiye fain qiila haddii la yidhaaho qad saraxa waa caddeeyey atirmidiyu tirmidi waa caddeeyey biana shardalxasani xasanka shardigiisu waa kitaabka aakhirkiisa cirashiisa yar xasanka shardigii waxa weeye an yurwaa in la wariyo min gayri wajhin dariiq wax ka badan fa kayfa seebuu yaquulu u odhanayaa fii bacdi alaxaadiisi axaadiisa bacdigood xasanun gariibun muxuu u yidhaahaa laa nacrifu ila min hada alwajh waa cibaaradiiuna macnaa waxa weeye halkan kolley waa hadal noo bilaabmayo casharkiinoo suurtagal ma haddee inaan dhammayno ee bal cibaarada man intan ka gaadhsiin karna bale waqtiga ayaan eegi doonaa waxa ay tahay tirmidi waa kanoo xadiidkan uu xasanun saxiixun la yidhi waaba lagu sifeeyey inuu xadiidku dariiq keliyaba lahaayo arrintu ay ahayd un taradud meesha jira taasna waxay ka dhigan tahay xadiid dariiq keliya leh inuu xasannimo ku sifeeyo ayaa markaa meeshii nooga soo baxaysa isaguna cilashiisa yar xadiidka xasankaa markuu tacriifinayey saddex qeyd buu u qeyday oo midi uu ka mid yahay xadiidkaasi waa inay duruqdiisu tacadudo oo dariiq wax ka badan lagu wariyo adigoo wej wax ka badan lagu wariyo ama dariiq wax ka badan uu yeesho marka ishkaal baa meesha imanayo axaadiis baa kitaabkiisii lagu arkay uu ka cabiray xasanun gariibun laa nacrifu ila min hada alwajh waa xasan waa gariib oo sanadkaa mooye mid kale kama garanayno markuu cilashiisa kaba hadlayeyna xadiidka agtiisa xasanka ku ah wuxuu kaba dhigay inuu yurwa min gayri wajhin cibaarada inoo soo naqliyay kolley saddex qayda uu ku qayday mid ahaan weeye taasi oo dariiq wax ka badan in laguba wariyo markaa sheekhu wuxuu yihi faljawaabu jawaabtu waxa weeye ana tirmidiya tirmidi lam yucarif muu tacriifin halkiisa alxasana almudlaqa xasanka mudlaqa ama tacriifin ujeedada xadiidka marka xasan un la yidhaaho ee xasan kan mudlaqa oo dee lidaatii kuba dhaca markaa xasankii lidaati aynu kaba soo baxnay ma tacriifine wainamaa carafahu xunbuu tacriifiyey oo halkaa ku tacriifinayey binowci nooc khaasin gaaroo minhu xasanka kaba mido waqaca fi kitaabi maaha xasankii guud ee aynu kutubta mustalaxa ku arkaynaye imikana laynoo soo tacriifiya xasan lidaatiha kaamuu tacriifinahayn kaas baana xasanun gariibun iyo ay ku kulmi karaan isaga agtiisa ee wuxuu tacriifinayaa nooc gaara oo kitaabkiisa dhacay oo muxuu yihi sheekhu wa huwa maa yaquulu waana ka uu yidhaaho fiihi fii kitaabi ama dee isagoo sifaynaya xasanun waa xadiidka aanu wax kala raacine xasan keliya uu ku gaabsado ku xasan gariibga ama xasan saxiixa ama wax kala raaciyo ma tacriifinahayne waa nooc gaar ahoo kitaabkiisa dhacay oo waa ka uu yidhaaho xasan waana xasan ligayri buu markaa noqonayaa ayuu tacriifinayay min gayri sifatin ukhraa sifa labaad oo raacsan oo xasannimada u raaciyay iyadoonu jirin wadalika arrinkuna waxa weeye kaasi annahu tirmidi yaquulu wuxuu yidhaha fii bacdi axaadiisi axaadiisa bacdigood xasanun barhkood saasuu yidhaha wa fii bacdiha badhna saxiixun kaasuu ku gaabsadaa wa fii bacdiha bacdigoodna gariibun gariib keliyu ku gaabsadaa wa fii bacdiha markaa barhkoodna waay xasanun saxiixun labadoo israaciya wa fii bacdiha axaadiisa bacdigoodna xasanun gariibun xasan iyo gariib buu israaciya wa fii bacdiha barhkoodna wuxuu yidhaahaa saxiixun gariibun oo saxiix iyo gariib buu israaciya wa fii bacdiha barhkoodna xasanun saxiixun gariibun intuba wax kitaabkiisa lagaba helaya awsaaftaas haddaba markaa wa tacriifu tacriifkiisuna inamaa waqaca wuxunbuu dhacay tacriifkiisana uu yihi xasanka tacriifiye celashiisa ku tacriifiyey wuxunbuu dhacay oo ka uu tacriifinayo markaa ku jirto wayurwa markaas dee min gayri wajhin taas uu yihi inamaa waqaca wuxunbuu dhacay oo uu tacriifinaya cala alawali faqad ka xasan keliya uu ku gaabsado ka wax kala raaciyo maaha waa xasan keliya ku ku gaabsado markaa uu ujeedo xasan ligayrihi kaasunbuu tacriifiya xasan lidaatigan tacriifkiisu inoo horeeyey ma tacriifin faqad oo keliya wa cibaaratu cibaaradiisuna turshidu ilaa dalika cibaaradiisa uu marka uu tacriifkan watay waa tacriifkiisu iyadaa taa inagu hanuuninaysa iyada taa tilmaamaysa oo waxay tilmaamaysaa inaanu kuwa kale tacriifinayne nooc isaga khaas ku ah oo isaga istilaax u gaaro ah oo waa xasanka ka uu kaba cabiro oo markaan itisaalsanad iyo waxyaalaba loo eegin shuruudo quyuud saddex un loo eego inuu tacriifinayay taas bay adigu bal markaasa bal markaa tacriifkiisiina imikuu inoo sii bilaabi wixii dee kuba tacalluqsanaana uu inoo sii dhamayn doonaa wallah subxaana watacaala aclam
على الأول فقط وعبارته ترشده إلى ذلك ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه بل حسن في تعريفية أيام مركز صوب روني ولو حسن في جودهان أنفسه ترني waxaanan soo ogaanay tirmidi markan uu axaadiista dee uu sheegayo xukunkeeda uu sheegayo alfaado tacaduday inuu isticmaalay kaba mid tahay xasan keliya oo idlaaqo iyo isagoo xasan raaciya wax kale ama saxiix raaciya ama qariib raaciya iyo dee isagoo saxiix ama ku xukuma iyo isagoo saxiix sak awtaaf kalaba raaciya taa waxa uu sheekhu in yidhi tirmidi markan uu tacriifinayo xasanka xasan gaar ah oo isaga uu ku ku idlaaqa xasana ayuu tacriifinaye guud ahaan waxa xasan la yidhaaho ee culimada kalena inta badan marka hore ay tacriifiyaan ee xasan lidaatihi kaas muu tacriifin ahayn cibaaradiisna taa way tilmaamayso markaa bal hadalkiisii way noo soo naqlin iyo bal markaa marka uu tirmidi xasan un uu yidhaaho ka uu markaa uu jeedo waayo dhab ahaan xadiis markaa asalkiisu daciif yahay oo duruqdiisa tacaduday daraaddeed xasan kuba noqday waana xasan bikayri kaas baa tacriifkiisu ahaa kitaabkiisa saxiixa muu tacriifin daciifkana kuma tacriifin marka xasan buu tacriifiyo xasankuna waa nooc gaar ahaaneed iyo qeyb kaba mida xasankii ayaa tacriifkiisu ahaa cibaaradiisna waa tan oo wuxuu hi xaysu qaala fii aakhiri kitaabi kitaabkiisa dhammaadkii waayo waxaa tirmidi leeyahay kitaab alcilal اsagiir la yidhaah iyo mid alcilal اlkabiir la yidhaah cilal kabiir gooni buu u madbacaysan yahay laakiin cilasha yar waxaa la raaciyaa marka dee kitaabkan sunanta ayuu marka uu dhammaado un la raaciyaayo waa raacsanyaho kitaab weyn ma aha walo dee markii la sharxay sharaxyadii ay dee markaa aadna loo sharaxay uu kalaamkiisi intuu batay kitaabkii koobnaa sida sharaxa ibnu rajab oo kale laba mujalad iyo gaadhan urugun cisri markaa dabcadiisa iyo dabcada markaas adigu dabacaad kala duwan malaa mid baa mujalada ilaa saddex dabca iyo horta waa ku madbacaysan yahay kuwa kale waa laba laba marka wuxuu yihi kitaabka dhammaadkiisa wuxuu ku yidhi wamaa qulnaa wixii aan yidhaahno fii kitaabina kitaabkeenan waa kitaabka markaa sunantu u wadaa jaamiciise xadiisun xasanun aanu nidhaahnan saa raacina fainamaa aradnaa wuxun baaban ula jeedna bihi xadiidkaa xasankeen xasan nidhi xusna isnaadihi cindana isnaadkiisu agtayada inuu xasan ku yahay waa isaga gaar ahaantiiya istilaax u gaaro sanadkiisu annaga agtayada inuu xasan ku yahay taas baa ujeedadayadu taanu laba jeednay id cille kullu xadiidin xadiid kasta oo yurwaa la warinayo walaa yakuunu aanu noqonin raawihi raawigiisii muttahaman kula tuhmaysa bikadibin been min lagu tuhmayo aanu ahayn wayurwaa la wariyana min gayri wajhin dariiq wax ka badan iyo waj wax ka badan naxwu daalika xadiidkan ee waxa la mida oo ama laftigiisanba ha lahaatay ama macnihiisii adigu waa kan naxwigii lagu wariyo waj wax ka badan walaa yakuunu aan ahaanayna shaadan shaad aan noqonayni fahuwa kaasi cindanaa asayada xasan xadiidun xasan waa xadiid xasana waa markii uu tacriifinaya sida uu yidhi oo tirmidi wuxuu leeyahay marka uu leeyahay xasanun saxiixun israaciyo ama xasanun gariibun uu markaas yidhaaho oo kale ama xasanun saxiixun gariibun ma tacriifinayno wuxuu leeyahay haddii aan xasan markan xadiidkan ku xukmiyaan waa xasanun idhaaho horta maqsuudku waxa weeye ujeedadu aan u jeedna isnaadkiisaasi agtayada waa tirmidi suuqaba xasan buu kuba yahay xasan wixii agtiisa ku ahaana waa sheegay oo wuxuu yihi xadiid kasta oo la warinayo saddex shardi buu sheegoon raawigiisu ay nin been lagu tuhmayso macnaa raawigan waa nin adigu ma aha ninu dee aada intuu daciif yahay dacfigiisuu daahir yahay oo ama beenba lagu fahmayo taas aan ahayn wayuru welibana wayurwa la laa yakunu raawi muttahaman bikadib wayurwa la wariyana min gayri wajhin wash wax kaba naxwu dalik macnaa xadiidkaasna raawigiisani markaa muttahama markaa maxaa inoo soo geli dee raawigii siqada ahaa dee inay muttaham maaha kallay ku u jeedayna markaasa imka xasannimo ula jeeday ninkaas siqada ah xadiidkiisii maaha ninkii mastuurka ahaa mastuurkana waa ninkaa dee ruux wax ka badani ay ka wariyeen laakiin cidi aanay tawsiiqin oo kale xadiidkiisii oo culimada dee aanay ku tirinayn bal haddii aan wax kaba la helin xadiidkiisu inuu xasan yahay xadiidkiisu qaybaha daciifka uu noqonayo bal kaas oo kale ninkii isaga bal matalan tadliisiya waxaa laguba sifeeyey taas isaga xadiidkiisu waa soo gelaya inay muttaham ahee kii mukhtalifka ahayee xifsi xumo isagoo markii hore xifsi lahaa waxa ku yimid daraaddeed xifdigiisa uu xumaaday mukhtalifka isna xadiidkiisu waa soo gelayaa oo kale imaka halkan xataa inqidaacii kama hadlin iftisaalkii kama hadlin ee sanadkii inqidaacu kuba sugnaa isaga markaa waa haddii shuruudan saddexdaa laga helo waa inuu xadiidku agtiisii bal markaa xasan noqonayo in ruuxii bal markaa sayi alxifdi ahaayee xifdi xun lahaa saabee aimada kale ay uga daciifinayeen agtiisii markaas dee inay kula daanu mugtaham ahayn shardigii mid buuxinaya hore weeye oo bal markaa raawigiisii maaha unka mastuurka ahee qaybaha aan tilmaanayna tirmidi agtiisa marka saddexdan la helo xasan buu axaadiistooda kaba dhigaa waa taxsiiniyaaye aan raawigiisu muktaham noqon bi kadib wayurwa min kayri wajhi naxwi dalika tan wuxuu wadaa shardigan inaanu dariiqu dee dariiq fardiya ahayn waayo ninkii haddii dacfiba asalkiisii kuga sugan yahay ama sanadkii inqidaac ku sugan yahay dariiq labaad uu ku soo arooray aanu jirinee mid saddexaad maxkama taxsiininayo tirmidi ee dee duruqdina ictidaadkan isxoogeyntan iyo iskabitaankan iyo suurada majmuucada ayuu tirmidi ku taxsiininayaaye marka waa in la wariyo oo xadiidkan wax lamida ama xadiidkan iyo dee naxwigii lagu wariyo wej wax ka badan ama min gayri wejna ujeedadu dariiq labaad ama mid labaad saddexaad sa duruq tacaduday looga helo taasna walaa yakunu shaadan markaasna aan shaadayn kulli tacriif shaadna hor inuu soo mara waan inoo dambeeyaay bal xadiidka saddexaa laga helaa fa huwa cindanaa xadiidun xasan markaa kaas baa annaga agtayada sidaas agta xasan ku ah imaka halkan istisaalu sanad iyo waxaa kama hadlin guud ahaanna umuurtan waxa uu taxsiinayaa waa ictidaadkan markaasuu tacriifiyey xasankii ligayrigaa buu noqonayaa xasan lidaatihi ma aha xasan lidaati o dee xasanka lidaatihi uma baahna in duruqdu ay tacadudeen dariiq keliya hadduu leeyahay kol hadduu raawigiisa uu yahay dadkaas sidqi iyo ammaano kuga shuhroobay waa la taxsiininayaa oo bal markaas ee kan isagii tan u baahan ictidaadka u baahan waa xasan likayri waana kaa uu tacriifinayay fa curifa bi hada buu leeyay hada kalaamkiisan dee saa aan kusoo taqrinay waxaa laguba ogaaday annahu tirmidi inamaa carafa wuxuun baagu tacriifiyey aladii xadiidka yaquulu uu odhanayo fiihi xadiidkaa fiigii marka uu xukunkiisa sheegi xasanun faqad kab xasan leeyahay ayuunbuu tacriifiyey ama maa yaquulu fiihi wuxuu ku odhanayo wuxuu odhanaya ma maa yaquulu fiihi ay fii hada alxadiidi uu odhan xasanun saxiixun uu odhanayo aw xasanun gariibun uu odhan aw xasanun saxiixun gariibun uu odhanayo falam yucarif kumaba negaan calaa tacriifi oo kuma joogsan kaa tacriifkiisa uu tacriifiyo kaa iskumuu taagin oo xaggaa isaga ma tacriifinayn kuwaas ee ka gaarka ah oo dee istilaaxiisana ah dadki waa istilaax markaa isaga u khaasayn kaa xasan laba yidhaahaaye ayuu tacriifinayey kamaa lam yucarij si aanu ugu joogsanoonu ugu nagaan oo bacna aanu dee xaggiisa uga dayin calaa tacriifi maa kii tacriifkii yaquulu fiihi uu ku qowlayo saxiixun faqad aw gariibun faqad uu saxiixun yidhaah ama gariibun yidhaahna kitaabka kumuu tacriifin xasanun saxiixun ama xasanun gariibun ama xasanun saxiixun gariibun ku yidhaahna ma tacriifin ee kan uu tacriifinayaa waxa weeye waa ka uu xasan keliya yidhaah laftiga yucarijna asalku waa min atacriij waa tacriifu cala shay naaliqaamatu calayh tacriif cala shay waa nagaadi wax lagu nagaado kaasoo macnuu falam yucawil calaa tacriif oo kan waxba ma ictimaadsan iskuma taaginoo ma dayin isaga inuu tacriifiyo noocane wuxuu tacriifinayay uun waa dee noocan istilaaxa isaga u gaar tahay oo dadka kalaagtooda aan xasan martabadii kuba gaadhin marka gaar ahaantiisa la eegeen la eegin suuradan ictidaadka aan la eegin wakaanahu markaa wuxuu yihi sheekhu wakaanahu waxaa moodaa tirmidi taraka dalika kuwan kale inuu tacriifiyo waayo daciifkiina ma tacriifin saxiixiina maba tacriifina xasankun buu tacriifiyey xasankiina qayb buu kaba tacriifiyey inuu ugaba tegey kaa tacriifkooda waxyaalaha kale istiqnaanka toon uu ku kaaftoomay shuhratii shuhradiisa uu ku shuhroobay cinda ahli lfanni dadkan cilmigan xadiidka weelkaa agtooda macruuf buu ku yaho oo wax ku mashhuuro ishkaaliya ma jirto saa daraaddeed waxaa la arkaa shuhradaa daraaddeed inuu gaba tegey oo waqti sara uu gaabsaday oo ku gaabsaday calaa tacriifi maa kii tacriifkii yaquulu fiihi uu ku odhanayo fii waa maagaas oo waa xadiidkaa fii kitaabi xasanun faqad oo ka uu xasan yidhaa un uu tacriifkiisa kuba gaabsaday ima liqubuuli isagoo qarsoon oo kuwa kale ka qarsoon oo aad aan u shuroobin aawadi wa ima liannahu kolleyta dambaana dee taradud buu sheekhu geliya laakiin kan dambe ayaa meesha ah وإma لأنه kn uu xasan un yidhi inuu yahay اصطiلاaح جadيid اصطiلاaح cusuboo isagu u leeyahay taas ayaaba ugu gaabsadaye bal markaa kaasunbuu tacriifinaya walidaalika inuu اصطiلاaح isaga u gaaroo cusub yahay ayuu taa لأjrigeed buu qaydadahu kuba qayday بqowlihi cindana annaga agtayada oo walam yansibhu aanu u tiirin إilى ahlixadiiثi ahluxadiiثka aanu u tiirin oo kamaa qaala اkhaaabiy facala alkhadaabiy khadaabi siduu sameeyo dee khadaabi baa markuu tacriifinayo xasanka tacriifinaya ahlxadiis buu u teeriyey xasan bidaatiina waa tacriifinayay tirmidi laakiin cindana buu kaba cabirayoo waa dee istilaax gaara inuu yahay oo nooc gaaroo xasanka kaba mida oo qolooyinka kale aanay xasanba kuba idlaaqay gaar ahaantiisa ayuu xasan kuba idlaaqayo kiibuu tacriifinayay bal xasanka kalaamkiisna horta waxa weeye dee hadalkii hore xasanun saxiixun ishkaalka kuma sugan tawjiiheedii hore ayuun baaba tani ay kaba ratibantay oo say ugaba ratibantayna wuxuu ahaa xasanun saxiixun marka la yidhaah ee aan kuba soo fasirnay in isnaadkiisi laba isnaadba uu leeyuu isnaadna xasan ku yahay isnaadna saxiixba ku yahay bal taas haddii aanu isnaad keliya leeyahay inay macnuu yahay raawidiisan baa la yskuba khilaafayoo culimada qaarna waxay u arkeen mid siqaa inuu yahay kuwana inaanu martabadaa gaadhsiisnayn taradudkaa daraaddeed buu ku kulmiyey labadii wasfi halkaasaa ishkaal au kaba yimid oo hadduu xadiidku sanad keliyaba leeyahay tirmidi xasanka wuxuu shardeeyaa in yurwa min gayri wejhin taas buu shardeeyaa in wej wax ka badan laguma wariyo see jawaabtaasi ayna halka meel mar u noqon markaa sheekhu tiibuu wuxuu ku bayaamiyey tirmidi markan uu xasanka tacadudka u shardeeyaa xasan dhammaantii ma aha ka uu tacriifiyeyna waa mid gaaro waa nooc daciifo laakiin xasan likayrihi noqonayo dee markaasuu inoo cadeeyba waa kan bal xasan la odhanayo isagoo alfaado dhowra isticmaala ou xasan keligii yidhaaho ayaa ah kaa uu isagu u shardeeyey oo uu leeyahay waj wax ka badan waa in lagu wariyo dee kaasna xasanun saxiixun ma raacinayo ee kan uu xasanun saxiixun raacinayaa waa ka duwan yahayoo isagoo dee sanad keliyaal ayuu kaa xasannimada igaba xukumaya oo xasani daatiya oo bal markaa khulaasada ama kalaamkiisu siduu yahay marka adugu tan imika xasankii isagoon kaba baxayno waxa ay tahay un xasankii laba qaybood baa meeshii jira oo mid waa xasan lidaatiya waa kii sheekhu inoo soo tacriifiyey xasankaa lidaatihiina waxa weeye isaga iyo farqiga u dhexeeya saxiixii waa inta dabdiga bal markan eegno tacriifka xaafid raacnee meesha ugu kooban uguna dhow taas aan raacno waayo xadiidka xasankaa ishkaaliyadiisu way badan tahay oo tacriif markuu noqday wax laba xaalo u dhexeeya saxiixna aan gaadhin daciifnimona sare uga kacay baa taxdiidkiisi yar adkaaday ishkaali markaa culimaduna tacriifyadoodii ay kala dudunaadeen bal tacriifkani waa tacriif shaamilana dhowna fahamkiisa iyo dabdintiisa iyo kala soocoysna uu aada u sahlanaanayo bal taas bay waxa weeye xasankii haddaba xasanka caynkaasi waa xasan lidaati haddii duruqdiisu kaa tacadudayna saxiix likayrihi buu noqonayaa waa nooc waana nooca khadaabi iyo imaamka xamdi baa magaciisa la idhaha axmed baa adugu dee walow markaa mala kuba shuroobay laakiin magaciisa xamdi baa la idhaha abi daa-uud iyo bukhaariya buu sharxo waa nin markaas kolley macruufa aada u mashhuuro markaas ku tacriifiyey kaa weeye hore walow tacriifkiisa naftiisu aanu kaamil ahayn ama shaamil ahayn xataa kaas ama aanu ahayn mid kala soocayo isagii saxiixa ee hagaag u kala soocaya aanu ahayn midna waa nooca labaad oo xasan bikayri ka la odhanayo waa xadiis marka la eega raawigiisan warinaya ma haddee ruwaadii oo dhan ama mid ka midii uunu yahay nin aan dee dacfi ugu yimi dacfigaasi laakiin maaha dacfi kaba yimi xagga fisqigiisa oo kale faasiq yahay ama been lagu tumayo ama kadibkiisaba taa mid uga yimi maaha ee waa dacfi kaba imanayo ama inqidaac sanadka kuba sugan inqidaac iyo sir oo kuba sugan ama irsaal ha noqoto ama inqidaaci kale caadiga haba noqoto ama tadliiska raawigiisii kuba sugan uu raawi mudalisii meeshii jiroo cancaneeyey ama ikhtilaad xagga raawigiisa oo raawigiisa oo xifdigiisii dib u xumaaday uu kuga sugan yahay ama ruuxu dee marka horeba xifdigiisa aanu adkayn oo sayi alxifdi ah bal kaasoo kale ama mastuur inuu yahayba nin aan cidi taa wax ka badani hakaba wariyo cidi tacdiilisay aanay jirin oon la tawsiiqinoo ninkaan xaalkiisa la aqoonu yahay umuuraha dacfigu markuu jaamilkaa kaba yimaado haddii duruqdii ay tacadudo xadiidkaas oo laba iyo saddex adigu duruq tacaduday loo helo iyadana dacfigaasaa dacfi yar ahaaye wuu kamayaayo duruqdan kale meesha uu ku yimi ictidaadkan baa kabayo daciifnimadiibuu sare uga soo kacayaayo wuxuu tegayaa xasan laakiin xasankaasi waa xasan bikayri kii horena waa ka martabo hooseeya bal ha laguba camalfalaba ee waxa weeyaan waa ka martabo hooseeya xasan bikayrihi buu tegayaa bal taas bay tahay tirmidina markan uu xasan yidhi taasuu tacriifinayay kollayna inuu aanu ahayn ka mastuurka ahun wuxuu tirmidi dee ka dhiga xasan bikayri inuu noqonaye waxaa kalen soo tirinayba uu markaa iyagana agtooda xasan kaba dhigo dee waxa weeye xaafid xajar aad buu ugu bastiyey kitaabkiisa waxa weeyaan kitaabka ibnu salaax uu kaga hadlee nufadka lagu magacaabo kitaab aad u heer sarreeya laakiin aan waxa laga hayaa iyo waxa laga madbaceeyey kitaabka suludkiina aanay ahaynba oo dee waa labaatanka ama ilaa kob iyo labaatanka nooce horeba wey aad buu gaba hadduu weliba dhammaanna amtila la wada yimi taas ah oo dee tirmidikalba waxa dhacaysa isagoo inu yidhaha hada xadiidun xasan walaysa isnaaduhu bidaaka isnaadkiisuna midkaa u xoog badan ama saasa ma laha inqidaac buu ku tilmaamayaa deeto haddana taxsiiniyaa bal umuuro saas isagoo raawiga dacfigiisa sheeguu taxsiiniyaa marka waa umuurahan suuradan dee majmuucada ama ictidaadka wuxuu taxsiiniya waa nooca xasan bikayri taasba wey wabihada taqriiri wuxuu ihi sidan imika aan soo taqriirinay aan soo kabsadee hadalkaas aan kusoo furfurnay kusoo taqriirinay ayuu yandaficu meesha kaga baxayaa ku reebtoomayaa kasiirun wax badan oo min al iiraadaat jamcu iiraadin weeye iiraadkuna waa ictiraadka ama bushiga weeyaan wax la bushiyo macnaa waa hadaladii ictiraad ahaan uba yimi ee waxa weeyaan ama tacriifka markaa dee waxa weeyaan xasankan cinda tirmidi iiraadkii iyo ishkaaliyaadkii kuga yimi iyo ictiraadaadkii in badanoo kamidi markaan labadaa manzilo tacriifyadii culimada kala dejino kaa khadaabi ay tacriifiyin iyo kan uu tirmidi gaar ahaantiisa u tacriifinay iyo waxa ay kala yihiin iiraadaad badan ictiraadaad badan oo ama tacriifka xasanka oo kollay dee bal kutubtadi haddaa dee bal ruuxi aanu halkan un kuba gaabsanayo ibtilaac u yeeshaan oo daalactaan wixii kan ka sarreeyay a arki kartaan haddii rabbi inoo dhib yareeyana kollay nooc iraadaadkaa iyo qaybo kamida waan arki doonaa insha allahu tacaala bal markaa qayb wax markaa badan oo ictiraadaadkan tacriifka xasanka kuba yimi iyo ishkaaliyaadka meeshan jira ah in badanoo kamida halkan ka baxaya oo ku daafacmaya hadal isag aan imika ku taqriirinay hadalkii ku kala saarnay iyo maxaamiisha aan u kala yeele uu ku kala xambaaran yahay allatii iraadaadkaasoo saala uu dheeraaday albaxsu baxsin fiiha iyada la baxsiyo laga hadlaa walam yustir aanu caddaana weji tawjiiha bal tawjiihinteeda iyo in loo yeelo jiho oo wax lagu xambaaro maxmar dee markaa xasana ama saxiixa laguba xambaaraa ani caddaan oo inta ishkaal jiro iraad la soo arooriye ictiraad uu jiro haddana aan jawaab adag oo dee ishkaaliyada lagaga baxaya aan loo yeelin oon loo helin ee in badan markaas inta iiraadkaasi batay haddana aan la helin wejkii iyada lagu tawjiihin lahaa ee ishkaaliyada lagaga bixi laha ama lagaga jawaabi lahaa tafsiilkan ama imika taqriirkan aan soo taqriirina xasanka ayay umuurihii iyo ishkaaliyaadkaasi meesha kaga baxayaan sidii lagu kala xambaariyay kalaamkii ahlucilmiga ay u kala dejisnaayeenna way caddaanaysaa falilaahi ilaah baa alxamdu xamdi u sugnaaday calama alhama wacalam wixii dee waxa weeye uu kuba ilhaamiyey ee dee masaladan ba iyo baaxeed uu kaba mid yahay iyo baritaankii iyo wixii uu baray wax iyo dee uu ina baray taas isagaa xamdi keligii ku leh oo cid kaleo la wadaagtaysaa ma jirteen alxadiidka xasanka ahaa iyadoo sidaa uu sheeku inoo sheegay ictiraadaad badani jiro arrintuna ay tahay isagoo laba martabo u dhexeeyo midna aan gaadhin midna sare ugaba kacay oo markaa ay noqotay dee taxdiidkiisu halkaa cusri uu kaba yimi taas waxa weeye oo ay gaadho xataa dahabi oo kale ilaa muuqidadiisa waaba ka quusnay in dee loo helo wax dhan oo taas oo kale tacriifkaa shaamilkaa dee adigu markaa cad ama isagii qaybihiisii oo dhan wax wada shamlinayo oo dee markaas hagaag u wada sugayo waa bal markaa bayaankeed iyo tawjiiheed waa taasoo sheekhu halkaas buu inoogu soo sheegu inoogu soo dhameeyey bal imankana walow uu ku xidhan tahay uun xadiidkii xasanka iyo saxiixaadku inoo soo wadaa laakiin iyagii tacriif ahaan iyo ka hadal ahaan halkaasaan kuba dhaafaynaa oo wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala waziyaadatu raawihima macnaa waa saxiixa iyo xasanka raawigooda waa ninkii dee siqada ahaa markaa buu noqon ama dee haddaanu heerkaa kala gaadhaynna kollay ninkaa ammaaniya sidqiisu ku suroobay dabdigiisa iyoaanu dhammaanin dee ziyaadada uu la yimaado ayalsaxiixu walxasan ay saxiixu walxasan dee waxa weeyaan damiirku inoogu fasirayaa himadan ku sugan ama damiirka oo labadan uu leeyahay ziyaadadoodu waa raawigii saxiixa iyo raawigii xasanka wuxuu ziyaadou laba yimaadaa maqbuulatu mid la aqbalayo weeye maa lam taqac haddaanay dhicin ziyaadadaasi munaafiyatan xaal ay tahay mid anfiyeysa liriwaayati man shaqsi riwaayadii kuwa isagu awsaqu ka kalsooni badan oo ninkan ka sii xoog badan oo loogu kalsooni badan yahay minman shaksi ka kalsooni badan lam yadkur aan sheegin tilka ziyaadata ziyaadada halkan wuxuu sheekhu inooga bilaabayaa dee matnigii intaasuu dhigtay waa hadal aada u kooban sharaxa waa basin doonaa bal markaasna hadalkiina xukunkii meeshu ay lahayd kale khulaasadii weeye intan yaree matnigii waxa laga cabiro culimmadu ziyaadatu siqaat ay ka cabiraan kii macnaa dadkii lagu kalsoonaa wixii ay ziyaadiyeen waxaana taa loogaba wadaa xadiis baaba laba nin iyo wax ka badani ay wadaagsanayaan markaa midkood baa kii kale xadiidkii ciday ka wada wariyeenoo way wadaagsadeen xadiidkii markaa midkood baa kii kale in aanu sheeginoo xadiidkii kamida ama sanad ha noqoto ama matniga ha noqotee ayuu la imanayaa oo xadiidkii laba wax ka badan ay wada wariyeen ayaa mid ruwaadii xadiidkan warinaysa ka midii uu sheegayaa ziyaadaan dadkii kale la wariyay xadiidka aanu sheegin taas waxaana mashhuur oo cinda ahlilcilmi cibaaro had iyo goor kutubta ku dhacdo oo aan maqalagaad in la yidhaha ziyaadatu siqati maqbuula ninkii lagu kalsoonaa ziyaadadiisu waa la aqbalayaa kol haddii xadiidkii keligii warinayeyba ee uu isagu keligii la gooni noqdayba la aqbalayay dee xadiid asalkiisa lala wadaagsado isagu in ziyaadaa kuba daray saa keliga keligiiba aqbalo loo keligiiba wariyo loo aqbalayo ayaa wixii ziyaado dadkii kale la dheeriyeyna loo aqbalaya iyadoona kala qaadin oo bal dee way tacmiimiyaanoon ziyaadadaasi ama munaafiya ha noqoto ama yaanay noqon majlis keliya xadiidkaa ku wada wariyen ama yaanay ku warin bal waxyaalo badan adigu si kastay uga dhacda barhkood baa dee taasay idlaaqaan oo cibaaradan ziyaadatu siqa maqbuulana markaa la idlaaqeen wax qayda lagu xidhin ay taasay keenaysaa laakiin sheekhu muxuu yidhi qayd buu ku qayday muhim ah oo ninkaa siqada ah ama dee waxa weeyaan siqada heerkii haddaanu gaadhin uu ninkaa cadaalad iyo ammaano ku suuroobay uu yey laakiin dambigiisu aanu buuxin oo waa ninkii xasanka ahaa wixii uu kordhiyey ee uu isagu dadka kale la dheeraadee ay wax wadaagsadeen inay taas bay ziyaadatu inay taba inay meesha cid ay wax wada wariyeen jiro oo intan ka aamustay oo isagu uu sheegay waan aqbalaynaa waa la aqbalayaa laakiin shardigu waa maxay waa haddaanay tan ciddan aan ziyaadin riwaayadooda iska hor imanahayn oonay isburin ahayn oonay munaafiye ahayn markaa macno wuxuu noqonayaa ninkani hadduu ziyaado laba yimaado hadday tahay xukun cusub oo inoo soo kordhay laakiin wixii kale ee riwaayadan ay isaga iyo inta kaleba ay sheegeen inay ziyaadadu ku sugnayn aanay burinahayn oo haddaan ziyaado ku camal fallo asalkii xadiiskana wax ishkaaliyo ku imanaya dee xagga camalkiisii ma jire xukun cusuboo soo kordhay unbaa meeshii kaba imanaya marka waan aqbalaynaa waa la aqbalayaa taas oo waa lagu camal falaya waxa laga dhigi de xadiis gooniyo wariyey oo kale sidii loo aqbali jira loo aqbalaya laakiin haddii intan uu ziyaadiyey haddii aan aqballo ay ka dhalanayso riwaayadii kale inaan la celiya tii kale iska hor imanayaan aqbalka tiisa la aqbalo riwaayadii kale oo meesha ka baxdaa iman riwaayadii kale haddaan sideeda u qaadanona ziyaadadan way iska hor imanayaanoo inaan celinaa meeshii imanaysa marka lama idlaaqayo waa la aqbalayaa ee waa xaalad tarjiix u baahan oo waxaa la eegi ninkan kale ziyaadin waxa weeye heerku gaadhsayo hadduu ninkan kale isaga ka kalsoo xagga kalsoonida laguga kalsoonyo siqanimadiisu ay ka heer sarrayso ama ay ka tiro badan yahay ziyaadadiisii markaa la aqbali maayo waa la celinaya haddii isagu uu yahay ka ziyaadadaas maya xagga marka la eega wasfigaa ku sarrayntiisa ama ku horrayntiisa ay u sugnaato isaga jaabirkiisa awsaqnimadii ay jirtaa ee markaa kii kale riwaayadiisii baa la celinoo macnuu markaa waxa weeye ziyaadadu lama idlaaqayo waa la aqbalayaa une tarjiix bay u baahanaysaa haddii tacaarud meeshuu jiro haddaan tacaarud jirinse sideeda ayaa lagu aqbalayaa taas baa uu yidhi oo shardiga buu maa lam taqac munaafiyata liman huwa awsaqni si fiican buu usii bartin doonaa usii caddayn doonaa cibaaradan bal marka waa haddii dee howc socaan kaga gaadhsinayntan insha allah lianna ziyaadata muxuu yihi ziyaadadu ima an takuuna ziyaadadii baa markaa kala qaad yeelanaysa ima an takuuna inay tahay oy ahaato laa tana laa tuna laa tanaafiya tanaafi kuwa aanu u dhaxayn baynahaa dhexdeeda iyo wa bayna riwaayati oo markaa ficil maaha imika mashkar ahaan laa tanaafiya waa is-anfini inaanay ahaanin baynaha iyada dhexdeeda ziyaadadaas iyo wa bayna riwaayati man lam yadkurhaa cidan aan sheegin dee ziyaadadii ka aamusay riwaayadooda dhexdood wax tanaafi inaanay kaba dhaxayn waa mid oo macnaa labay dee loo kala qaadi in wax tanaafiya ujeedadu iska anfin iyo iska hor imaatin ay iscaaridayaan inaanu u dhaxayn baynaha wa bayna riwaayati man lam yadkurhaa iyada iyo ciddan aan sheegin riwaayadooda haddii la jamcin karayana dhib mala waa la iska wada camal falaya fa haadihi taa siyaada caynkaase wax tanaafiya is-anfin ah isburin ah ama iscaaridida oo iyada iyo ciddan aan ziyaadin riwaayadooda u dhaxaysa aanay jirin tuqbalu waa la aqbalayaa mutlaqan waa bacna waa cala aliطlaaq oo iyadoon la kala qaadin iyadoon tafsiilba la gelin ayaa la aqbalayaa waayo liannaha iyadu fii xukmi lxadiisi xadiis xukumkii unbay ku sugan tahay ka dhigan tahay almustaqili gooniya aladii xadiidkaasoo yanfaridu bihi uu la gooni noqonayo asiqatu ninkii lagu kalsoona oo walaa yarwiihi aanu warinayn can shaykhihi sheekhiisa ayru ayrkii macnaa ninkii siqada ahaa hadduu xadiis wariyo keligii sheekhiisana boqol waj wax ka badan inuu gaadhsiiyo haddana waxa u asalan cilmiga usuululfiqiga ayaa waxyaalahaasuba asala saaxib الاعtibaar fi الnaasikh wاlmansukh min alasaar maxaasini ilaa kontan wejiya buu tiriyaa kitaabkiisa bilowgiisa oo awjuuda tarjiixa keentay adigu bal haddaba awjuuda tarjiixu way badan tahay marka waxay noqonaysaa in la kala raajix yeelo ta raajixadaa la qaato ta kalena lagaba tago oo fa yuqbal waxaa la aqbalaya alraajixu kii raajixabaa markaa la aqbali ama dee awsaqnimo raajixa ku noqdo hadduu ruux keliyaba yahay ama kasrata cadad raajixa ku noqdo umuuraha kale iyo narujxaanka keena taas waxaa la arka dee masaladu mar kale ayay noo soo noqon doonta xagga tarjiixa unbaa gaar ahaan maaha tan ziyaadatu siqee markaas waa bal bacd alawjuh iyo waxa weeye bacd alamsila insha allahu tacaala eegi doonaabe in taas wala dee kitaabkii wax amtilu leeyahay ma jirto haddii la isa amtila la tabcana waqtigeena cidhiirigiiyo umuurahaas hadalkina waa badnaan amse laakiin waxaa raba maanta bal asalka in la dabdiyo had iyo goorna kutubta taas baa kuba fiicano ruuxu mutuunta inuu dabdiyo markuu matniga dabdiyo wixii dambe sharax buu noqon wuxuu ziyaadee laakiin marka hore hadduu islaa wax kastaba ogow waxaa la arkaa waxaan dhexdooda uba u ku wareerayaa oo wax hagaagsan oo xaasiloo uu bal markaas isaga u hadha taas baan jirahayn ee bal raajixii ayaa la aqbaliyo wayuradu marjuuxa marjuuxiina waa la celin markaa wuxu uhi sheekhu bal arrintii jirtay ee culamaa lxadiid agtooda macruufka kuba ahayd taas weeye walow dee ama xadiid ha noqoto ama usuul haba noqotay ama fiq haba noqotay markay masaladu timaado hadalkani uu iska mashhuur yahay uun ji'atu siqa maqbuula iyadoon tafsiil la gelin taasi uu mashhuur yahay laakiin haddana taas weeye ta camalkii muxadisiintu arrintuna waatay ku halaagayso marka wuxu uhi washtuhila waxa laga shuureeyey ama washtahara dhaho waxa shuuroobay can jamcin jamc waxa ka shuuroobay min alculamaai culimada xaggooda culimada kaba mida alqowl qowl lagu qowlo biqabuuli ziyaadati mublaqa ziyaadada in la aqbalayo iyadoon la kala qaadin waa guud ahaanbaa laba aqbalayo min gayri tafsiilin mutlaqantii bay tani bayaanin usii tahay taakiid u tahay waa tafsiilaan iyadoon la kala qaadin bal ziyaadadu inay munaafiyo tahay iyo inaanay ahayn in la yidhaha ziyaadatu minasiqati maqbuula taas baa shuurowday wuxuuhi walaa yata'ataa ma suurtageliyo ma dee ma sahlanahayn taas ma waafaqayo weeye yata'ataa macnaha yumkin oo daalika kaas isagu kuma suurtogeliyo in taasundoo dee wax dee ku ansaxayo ma noqonayo in la yidhaha ziyadatu siqa guud ahaan waa la aqbalayaa calaa dariiqi almuxadisiina muxadisiinta markaan dariiqoodii raacna ama muxadisiinta dariiqoodii aladiina muxadisiintaasoo yashtariduuna shardiaya fi saxiixi saxiixa u shardiaya anlaa yakuuna shaadan inaanu shaad noqon taa u shardiaya uma bacdiyeedna intay taa shardiyeen yufasiruuna fasiraya ashuduuda shuduudkii ku fasiraya bimukhaalafati siqati ninka siqadaa khilaafitaankiisa uu khilaafo man huwa awsaqu minhu wamaa yukhaalif siqatun fiihi lmala fashaadudii aan soo maray man shaksi huwa isagu awsaqu minhu ka kalsooni badan oo loogu kalsooni badan yahay khilaafitaankiisa kuma fasiraya wuxuu leeyahay culimada usuul iyo xadiidba jamaaco kaba mida ayaa waxaa kaba shuuroobay hadalkaasa jiasu siqa maqbuula tafsiilaan laakiin markaan eegno muxadisiinta dariiqoodii taasi wax ansaxaya ama dee markaas ma aha sida aanay dee taasi ku ansaxayn dariiqa muxadisiinta muxadisiinta waxay shardiyaan xadiidkii saxiixa ah xasankuna waa la mide inaanu shaad noqon shuduudkiina waxay ku fasireen ninkii siqada ahaa oo khilaafo ninka awsaqsan dee bal markaa haddii la yidhaha ziyaadatu siqa maqbuula waxay meeshii noqonaysaa dee wax uu bal markay ziyaadadiisii mukhaalifo tahay in guud ahaan la aqbalo saxiixiina waxaa loo sharbeeyay inaanay mukhaalafo sidaasi aanay meeshii imanoo mukhaalafada caynkaasee ninku ninka awsaqsan uu kuba khilaafay ama ka cadad badan kar mudan uun waa la celinayay saxiix may noqonayn xasan may noqonayn dee kol haddaanay saxiix iyo hasan noqon markaa aqbal meeshii la aqbalayaa ma jirto waa la aqbalayaana waxay ka dhigantahy si kastaba ha u dhacday munaafiyana haba noqotay ha la aqbalo marka dariiqii muxadisiinta laguma socon karayo haddii hadalkaa laguma qowlo wuxuu uhi walcajabu waxaana la yaabne de niman manaa ama cajab iyo de waxa dee la niman duul xaggood ayaaba dee iyadna waxa la la yaabaa kaba soo fulayaa weeya aqfala ihmaaliyey oo ka tegay daalika tafsiilka oo minhum muxadisiinta ka mida waa tafsiilka in la tafsiiriyo oo ziyaadadii la kala qaado oo iska idlaaqay unbuu leeyahay ziyaadatu siqa maqbuula maca اctiraafii qirashadiisa la qirta iyo laqabu isagu qiranayo biاshtiraabi intifaa'i shuduudi shuduud inuu meesha ka baxuu anfoobo shardinteed fii xadi اlxadiidi صaxiix xadiidka xadiidka صaxiixa wakada xasan wuxuu leeyahy waxaa la yaab leh culimada xadiidka barhkood iyaga aan tafsiilkan ihmaaliyey yidhi un siyaatu siqa waa maqbuula isagoo hadda isaga shardi aqoonsan oo qiranaya xadiidka صaxiixa ma xasankaa inay loo shardiyayo inaanu shuduud noqon haddana markuu meelahan ka hadlayo odhanayo in ziyadatu siqa waa maqbuula taa horena qiranayay waa wax la yaabo hadalki labadii hadal isma qabanayaan weeyaan in waxa weeyaan ziyadatu siqa waa maqbuula guud ahaan la yidhaah iyo in loo shardiyo xadiidkii صaxiixa ama xasankaa inaan shuduudgelin shuduudkiina taasi la yskuma fasira labadee meel ku kulmaya ma waa laba wax oo kala hor imanayo hadduu tan qirtay bal inu hadduu shardigan diido marka horeba shuduud looma shardiya yidhaah dee hadalkii meel mar buu noqon la laakiin kol hadduu tan isaga qiranayuu leeyahy shuduud baa صaxiix iyo xasankii loo shardeeya inaanu jirinuu meesha kaba baxo haddana ziyaadatu siqa waa maqbuula tafsiil la-aan dee waa hadalkan qowlka ictiraafkiisa miyo kaasi isma waafaqayaan oo bal markaa qolooyinka iska idlaaqan iyagoon taa u baraarugin dee arrintooda wax lala yaabo la qariibsado wuxuu dhin walmanquulu waxaa laga soo naqliyey can aimati alxadiidi xadiidka macnaa dee waa camalkoodii aimadii xadiidka almutaqadimiina hore hadee cilmigan iyagu aimadooda ahaayee qudwada kuba ahaa taas waxa weeyaan ta laga soo naqliyey waxa weeye hadalkii manquulka ama mubtadaha khabarkiisii waa inoo dambeeyaaye labada shardo inta udhaxaysa waa tasmiye bal raggaas qayb ka mida u magacaabayo ictiraada ka cabdiraxmaan ibni mahdi wa yaxya alqataan wa axmed ibni xambal wa yaxya ibni maciin wa caliy ibni madini wاlbukhaariyi wa abi zurcata wa abi xaatim wاnasaa'iyi wاdaara qudni waغayrihim raggaasba cabdiraxmaan ibni waasayda kolle waan u tartiibiya xaggiisa zaman ahaan u kala horeeyeen bu hadalkiisu ay u kala horeeyeen dikri ahaan cabdiraxmaan ibni mahdi iyo yaxya ibnu saciid alqada waa labana isku dabaqa ahaa isku sanadna way dhinteenba laba imaamna way ahaayeen oo dee marka la eego ahlaljarxi wa tacdiil waktigooda iyo dadkii ruwaadda tacdiirinaya tawsiiqinaya oo labadii nin waktigaasba markaasi waxa weeye rag kale ahaa laba soo raaceen axmed ibnu xambal iyo yaxya ibnu madiine iyo cali iyo yaxya ibnu maciin iyo cali ibnu madiine isku dabaqo weeye iyaguna oo bukhaari iyo abi zurca iyo abi xaakim iyana isku dabaqo weeye oo kollay bal tasmiyadooda dee ragga qaarkoodna waa rag sooba noqnoq waan garanayna abi xaatimna horaan usoo aragnay oo waxa weeye maxamed ibnu idriisin la yidhaahiyo bal abi zurcana waa qariinkiisi oo laba nin oo iyaguna aimo xaggaa naqdiga kuba ahaayo isku beledna kaba yimi nasaa-iyana waa ka dambeeya ragga hore xoogaa daraqudna waa kasii dambeeya isaga bal haddaba wuxuu leeyahay waa aimadii xadiidka ee ictibaarka weyn iyo miisaanka weyn cilmigan kuba lahayd haddaba ragga caynkaasa wixii laga soo naqliyay khabarkii waa kan waxa weeye walmanquulu can aimati alxadiid almutaqadimiina ictibaaru tarjiixi in la fiiriyo tarjiix فيma yتacalq waxa ku tacalqaya bزiyadة غayrha oo macnaa iyaga agtooda ma aha ziyaadada waa la aqbalaya guud ahaan agtoodana maaha waa la celinaya guud ahaan ee waa in tarjiix la fiiriyo halkan wixii ku tacalqaya ziyaadiya kayrkeedba oo macnaa haddii aanay isanfi ahayna dhib ma laha waa xukn ziyaado ahno kii kalena aanan fi ahayn waa la qaadan haddii tacaarud meesha jiro waa in labada riwaayo lakala raajax yeelo ta raajaxada u la qaato ama ninkan ziyaadiya riwaayadiisu markaa raajaxada ha noqoto ama kan aan ziyaadadooda la iman riwaayadiisu raajaxada ha noqotee in la aqbalo ta raajaxadaa kolba labada dhinacan kolba kii uu jiraba kii marjuuxada ahaydna lagaba tago oo iyada agtooda raggaas oo dhan waxa lagaba soo naqliya waa taas walaa yucrafu lama garanayo can axadin axad minhum iyaa kaba mida idlaaqu qabuuli ziyaadati ziyaadada waa la aqbalaya idlaaq u idlaaqay raggaas lagama soo naqlin buu leeya lama garanayo nintaasa tasarufaadkoodna waa taasitay kuba socdeen kol dariiqa ziyaadaday raajax yeelaan kol dariiqa kale oo iyagu dee waa iyagu toodan kuba soconaya wacjab min dalik haddii culamaa ulxadiid bacdigood aqoonsanaa xadiidka saxiixa iyo xasanka in loo sharday iyo cadama shuduud haddana hadalkan kuba idlaaqayo ziyadatu siqa waa maqbuulown iskaba idlaaqay arrinkooda wax lala dee la qariibsado ahaa lala yaabo ayaa u leey wax kaloo kasii la yaab badan baa jiro wacjaba min dalika kaa waxa ka la yaab badan oo marka la helo xagga istiqraarka idlaaqu kasiirin in badan idlaaqood min ashaaficiyati shaaficiyada ka mid ah wuxuu shaaficiyada u qaydayna dee imaamkii madhabka beede ayagu ay markaas imaam madhabka imaamkoodii ahaa ayaa qowlkiisu ka duwayay qowlkiisi bay khilaafsayiin dee isaga cibaaradiisii ahayd tan baa dee iyaga gaar taxdiidka gaara ama taksiiska iyo tacyiinka keentay idlaaqu kasiiri min ashaaficiyati ay idlaaqeen alqowla qowl lagu qowlo biqabuuli ziyaadati iqati ninkasta iqada ah ziyaadadiisa in la aqbalayo maca ana nasa shaaficiya shaafici nafskiisu yadullu wuxuu tilmaamayaa calaa gayri dalika waxaan kaa ahaynoo waa la aqbalaya daasun tarjiix buu isaga qowlkiisu yahay fainahu qaala shaafici waa yidhi oo wuxuu yidhi fi asnaai kalaami hadalkiisa waa hadal dhexdeed hadalkiisa dhexdiisii wuxuu kuba yidhi calaamaadkii uu ku hadlayay kala hadlayay yuctabaru bihi lagu feerinayo waa calaamaadu waa cala alawsaaf alatii yuctabaru biha wey awsaafta bal matalan lagu feerinayo xaalu raawiga raawiga xaaladiisa ka dabdi macnaa ninka dabdiga marka xaaladiisa la hubsanayo raawigani dabdi ma leeyahay mise ma laha dabdigiisu heerku herku gaadhsitaya seebaan ku aragnaa ninkani inuu dabdi leeyahay oo hadiyo goordee xifdi ninkani inuu leeyahay waatan baadixadiidkii saxiixa iyo xasankaa laleeyahy bal midna dabdi saama ha yeesho midna dabdi hataa u xasil eh dabdiga waxa lagu garanayo ee lagu feerinayo ictabaru bihidu macnaa waa xaalooyinkii iyo awsaafihii lagu feerinayey lagu garanayey raawiga xaaladiisa xagga dabdiga markuu kala hadlayay ayaa muxuu ihi maa nasu wax naskiisu yahay maa nasuna wuxuu wadaa waa de qaaladii unbay horta taakiduse madmuumka waayo wuxuu ahayd soo naqlinaya maquulo qowlkiibuu soo naqlinayay marka waxay tan faa'iidadeedu ay tahay inuu markaa ku cadday inaan si aan loo moodin meesha inuu macni ku soo naqliyo hadalkiisi inuu cibaaradiisii ay tahay lafdigiisii ay tahay si loogu caddeeyo ayo usluubka caynkan u laba yimaadaano waa tawahumkan la moodi lahaa in macne lagu soo naqlinayo ayaa meesha lagaga saaraya oo waxaan waa cibaaradii baa laleeyihiyo lafdigiisii oo isagoo imika halkan yidhi oo kale cibaaradii dee bilafdihi ama dee walafdihu u yidhi ayuunbay laba mid tahay wayakunu wuxuu noqonayaa raawi macnaha waa raawiga aan garanayno inuu daabidyu dabdi leeyahay san ku garanayno wayakunu noqonaya koliha kalaamkana waa ku xidhnaa hadalkana wuxuu ku yidhi kitaabkiisa risaale ayuu kuba yidhi maanta madbuuca idaa ashraka cibaaraday kollay ku taaleen risaalana idaa sharika ayay halkan ahayd waana sida lafduduuraliyo nusadiisa shaarakana waa soo naqliyey sharikana waana isla macnu kaba dhiga bal marka uu la wadaagsado sharika axadan axad uu la wadaagsado min alxufaadi raggii xufaadaa ka mid a lam yukhaalifu aan khilaaf ahayn fain khaalafahu hadduu khilaafo fa wujida la helo xadiiduhu raawiga xadiidkiisi anqasa mid ka nuqsaansan inuu yahay ninkii xaafidka ahaa ee xifdigiisa la yaqaanay uu kaba nuqsaansan yahay kaana fii dalika nuqsaankaa waxaa ku sugnaan daliilun daliil calaa sixati makhraji xadiidi xadiidkiisa markaa bixitaankiisa iyo makhrajkiisa inuu sugan yaho nin daabida uu iyo dabdi leh markaa khaalafo marka uu khilaafo ma wasafka waxaan soo tilmaamay oo ziyaadadii halkan ay soo gelayso dee ninkii xaafidkaay oo xadiiskii laba wadaagsaday xadiiskiisa kama waafaqin oo ay kaba mid tahay si aanu kuma waafaqin ziyaadadii adara waa ika kaasi bixadiidihi xadiiskiisa waa dhibaya waxbuu yeelaya oo iyada wuxuu ka hadlayay arrin kaleo ziyaadada marka hore kama hadlayna dabdiga raawiga raawiga dabdigiisi sida lagu garanayaana dee marka uu baldadkii xufaad dee mid xaafido la ogyahay xifdigiisii iyo itqaankiisii ayuu wax la warinaya la wadaagsanaya xadiiskiisaa loo eegi riwaayadiisa dadkii xufaadda ahaa riwaayaadkoodii marka haddaan aragno isagoo dee waafaqay mukhaalafada marmar iyo dhib ma laho basharkama dee nabadgeli karo qaaliban waafaqayoo la soconaya inuu xifdi leeyahay ayaa inoo caddaanaysa marka wuxuu leeyahay siyaarihii dee xifdigiisa lagula ogaanaya waxaa kaba mid a haddii markan uu dee iskuma baqlayna waaba caadi waa sidii la doonayay haddii ninkan dee maanta aan eegayno aan dabdigiisa hubsanayno xadiidkiisa uu ka nuqsaansan yahay ninkan xaafidkaa xadiidkiina waxay taasi tilmaamaysaa inuu nin taxarigiisa uu leeyahy ixtiyaadka uu leeyahay oo markaa waxay tilmaamaya nin xadiidkii dabdiyey xifdiyey inuu yahay oo waayo waaba kan intii xataa dadka kale ku warinayeen buu kala nuqsaamiyey taxari daraaddeed waxaa markaasoo dee xadiidkiisii inuu toosan yahay baan garanayna laakiin hadduu taa khilaafay kaba mid tahay suwartii mukhaalafadu isagoo ziyaado la yimaado ninkii xaafidka ahaa wixii uu ku wariyey wax ka dee ziyaado kale kula warinaya taasi xadiidkiisiiba barar bay u keeniyo macnaa markaa dee hubsashay markaa leedahay ninkii inaanu xifsin baa meeshii caddaanaysa haddaba waxyaalahan uu ku khilaafayo ee uu leeyahay xadiidka ay dhibhaysa ayaa waxay soo gelaysay ziyaadadii dee marka wuxuu leeyahy imaamkiiba ma qabo in dee atasiqa guud ahaan maqbuulo tahay markaa qolooyinka shaaficiyada taa idlaaqay dee cibaaradii ama waxa weeya nusuustii iyo kalaamkii imaamka dariiqadii uu kuga soconaya wax khilaafsanoo dee waxa shay mustaqraba ayay noqonaysaa oo muqtadaahu kalaamkan shaafici wuxuu keenayaa annahu isagu waa raawigani idaa khaalafa hadduu khilaafo ninkii kale uu la wadaagsaday fa wujida la helo xadiiduhu xadiidkiisii aziyada mid ka siyaadsan inuu yahay ninkan kale xadiidkiisa adara dalika bixadiidi xadiidkiisi bay taasi wax yeelaysaa oo fadalla markaa cibaaradana waxay tilmaamaysaa calaa ana ziyaadata alcadli ninka cadaaladu ay u sugnaatay cadligaa ziyaadadiisu cindahu cinda shaaficiyi shaaficaadkiisa laa yalzamu ma laazimayo qabuuluhaa mutlaqan in guud ahaanba la aqbalo la yidhaha waa la aqbalaya taasi agtiisa ma aha wa inamaa tuqbalu waxaa la aqbalaya cinda shaaficiyi min alxaafidi ninkii xaafidkaayo la ogaado dabdigiisa iyo itqaankiisa la ogaaday baa lagaba aqbalaya fainahu shaafici ictabara wuxuu fiiriyey an yakuuna inuu noqdo xadiidu hada lmukhaalifi ninkan maanta mukhaalafada laba yimee dadkii waxay wariyeen wax ka duwan wariyey xadiidkiisu anqasa mid ka nuqsaansan inuu yahay marka la aqbalayo min xadiidi man shaksi xadiidkood ama khaalafahu khilaafay min alxufaadi dadkii uu khilaafay xufaadda kaba mida xadiidkooda inuu kaba nuqsaansanaado taasi markaa waxay tilmaamaysaa ixtiyaada wajacala wuxuu ka dhigay hadalkii shaaficin buu siiba tafsiilinaya ama sii cadaynaya wajacala wuxuu ka dhigay nuqsaan hada raawi raawiga nuqsaantiis min alxadiidi xadiidkii uu nuqsaamiyey intii dadka kale ay ku wariyeen uu la wadaagsaday xufaada ah uu wax kaba dhimay daliilan waxu daliilo calaa sixati ixtiyaadkiisa iyo daydinku intii uu bal markaa taxarigiisa iyo ixtiyaadkiisa ay daliil u tahayo inuu xadiidkiisu saxiix uu tahay daliil ugaba dhigay liannahu yadullu wuxuu tilmaamayaa faa'iideynaya taasi na tusaya calaa taxarihi isaga ixtiyaadkii iyo taxarigii wajacala shaafici wuxuu ka dhigay maa cadaa daalika wixii suuradaa kaba soo hadhay oo ay kaba mid tahay ziyaadadii oo hadduu taa khilaafo dee arrintaa taxariga tilmaamaysa uu khilaafo mudiran mid wax yeelaya oo dhibaya bixadiisi xadiidkiisa suu ku dhibayaana oo xadiidkii in laga joogsado inaan la aqbalin fadakhalat markaa waxaa soo gelaysa dee suurada nuqsaantaa wixii aan ahaynba soo geli fiihi waa fii hada markaa waa maa cadaa daalikada aziyaadati ziyaadadiiba halkan soo gelaysa falow kaanat hadday tahay cindahu shaafici agtiisa ziyaadadu maqbuulatan mid la aqbalayo mutlaqan iyadoon la kala qaadin iyadoon tarjiixi loo kicin iyadoon la tafsiirin bal inay munaafiqi iyo inaanay munaaficayn hadday tahay mid la aqbali lam takun may ahaateen mudiratan mid waxyeelaysa bixadiisi saaxiibiha ninkan wariyey ee saaxiibkeeda xadiidkiisa ay yeelaysaa bal marka adigu ujeedadiisu waxa weeye kollay hadalku waa cad yahay dee laqbaduna waa kollay waqtigaa iga yar dhacayo san baan u yar dadejiye waxay tahay shaafici agtiisana wuxuu ictibaarinayaa ziyaado marka ay noqoto tarjiix buu ictibaarinayaayo agtiisa guud ahaan waxa weeyaan ma aha mid la aqbalayo guud ahaan ahla xadiidna sidaa wax ka duwan aimadiisii lagamaba soo naqlin bal markaa in la yidhaaho ziyaadatu hiqa waa maqbuula iyadoon la tafsiirin kolley waa kalaam ay ku imanayo ictiraadkaa weyn aan kuna soconayn dariiqadaa horeynu soo xadiidkii saxiixa laynooguba soo tacriifiyey iyo cadama shuduud aan ku soconahayn waayo shuduudkii waana kan imika uu bilaabi doone waaba dee mukhaalafadan baa la eegaa marka mukhaalafadna ziyaaday kaba iman kartaa nuqsaan bay kaba iman kartaa waxyaalay kaba iman karaan mukhaalafadii qaylihii ay kaba imantay ziyaadadiiba markaa sidaa daraaddeed ziyaadata siqa maqbuulo waxay noqonaysaa marka aan tacaarud jirin waa mid haddii lala jamcin karayana waa mid hadduu tacaarud jiro marka kolla ziyaadadaa raajix noqon kolna dhinacan aan ziyaadadu ahaynoo ma tarjiix baa loo baahano marka laleeyahay ziyaade hadday munaafiqta lama aqbalayo macnuu maaha ziyaadadiiba hadiyo goor la celinaya haddii ninkan ziyaadiyey uu ka awsaqsan yahay ninkii aan ziyaadin markaa dhinaciisi baa la aqbalo haddii laga awsaqsanaadona ziyaadadii baa laga taylaya dhinacii kalaa la aqbalayaayo marka waa xaalad tarjiix ma baahan kolbalkaadi baa la raajax yeelaya taas baana camalkii muxadisiintu ah kolay ziyaadadii qaataana maaha waa masale disiyo lama odhana waa kuwa ziyaadada halka la aqbalay ziyaado o dhan baa la aqbalaya kolay ka tegena way jirtaa waa masale disiyo xaaladu ma khuduucayso marka taa aragto ma odhanaysid ziyaadadii may aqbalin ziyaado oo dhan baa la celinaya ee waxay ahayd tarjiix bay u baahan tahay arrintuna ay kula socotaa wallahu subxana wa tacala aclam